أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعd casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu الnisaa ka mid ah waa suuraddii afaraad tartiibka qur'aanka suuratu الnisaa waa suura madaniya waa qur'aankii bacda alhijra nabiga salى اllahu عalayhi wasalam lagu soo dejiyey waxayna ka mid tahay sabcu tiwaal suuradaha dhaadheer ee toddobada ah bay ka mid tahay fadaa-isha sabcu tiwaalka ku jirto toddobada suuradood oo dheerdheer ayaa iyadana ku jirto macaani aada u ballaaran ayay ka warrameysaa suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu nnisaa axkaamta haweenkoo ku badan darteed iyada marka magac kale looma sheegin suuratu nnisaa unbaa loo sheegay waxaa kaloo suuratu الnisaa lagu magacaabaa suuratu idaa a idaa طalaqtum الnisaa oo waxaa la yihaahdaa suuratu الnisaa الsuqraa ayaa taas la yihaahdaa midaanna waa tii weyneyd suuradda marka axkaam badan iyo waxay koobsanaysaa wax badan yaa laysku tusaaleynayaa aqraadda iyo waxyaabaha suuradda ay dabooleyso oo ayna tusaaleynaysa ee axkaamta faraha badan ee waxaa ku jirto axkaam badan oo tashriic tashriicu mucaamalaati alaqribaa dadka qaraabada ah habka loola dhaqmaayo ayay suuradda iftiiminaysaa xuquuqda ay leeyihiin marka ay nool yihiin waataquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam iyo marka ay dhintaan ee qofku uu dhinto ee uu qaraabadiisa dhaafo uu ka tago waxa ay maalkiisa iyo ka qaadanayaan oo xuquuq ah ayay suuraddu ka hadlaysaa nicmada nicmatulkhalqi ayaa lagu bilaabay oo nala xasuusinayaa habkii naloo abuuray hal naf in nalaga abuuray waxaa kaloo iyadana suuraddu ay tilmaamaysaa nooca bani aadamka iyo siday dadka isu xigaan in xuquuq ay isugu yeelanayaanoo xaqul aqribaa xuquuqda aqribadu ay leedahay kuwa dhow iyo kuwa dheerba waxay suuraddu aada uga hadashay dadka bani aadamka ka mid ah ee ducafada ahee taagta daran sida agoonta oo kale oo aabbayaalkood ay ka tageen iyaga oo yaryar dhinteen aabbayaalkii ay ka dhinteen ee dadka marka yaryaree agoonta ah ee bani aadamka kuwooda taagta daran nooca taagta daran ka mid ah in loo dhimriyo oo loo naxariisto xuquuqdooda in la ilaaliyo oo aan maalkooda xaqdarro lagu cunin bal ixsaan loo sameeyo oo maalkooda loo barbaariyo oo laga nafaqeeyo laga koriyo xuquuqda sinfi kale ama qeyb kale oo dacfi uu ku jira xagga abuurista waa haweenka ah iyagana xuquuqdooda in la ilaaliyo oo meherkoodii la ilaaliyo oo haddii la guursanayo yacni wanaag lagu qabo oo mucaamaladooda la wanaajiyo nikaaxa iyo meherka suuraddu way ka warramaysaa waxaa kaley suuraddu ka warramaysaa marka lays la toosan yahay habka ninka iyo xaaskiisa ay iskula dhaqmayaan marka inxiraaf iyo dhibaato iyo calaaqa xumo ay ninka iyo xaaskiisao qoyska ay dhex marto habka loo xallinayo hadday marka haween haweenta xaggeeda ka timaado haddii ninka xaggiisa uu ka yimaado labadoodaba haddii inqaladku ay leeyihiin la tuhmaayo dhammaan habkii caadi loogu soo celin lahaa ayay suuraddu ka hadlaysaa waxay ka warramaysaa dadka aan la guurso karin oo ninka ka xaaraamta ah iyo haweenka iyagu marka nimanka ka xaaraanta aynan guursan karin oo muxaramaadkii xagga qaraabada xiditinimada nuugmada suuradda marka xurimat calaykum ummahaatukum iyaa ku jirto waxaa kalooy suuraddu ka warramaysaa xuquuqda yacnii maalka meesha uu ahaanayo marka la dhinto kabacdi iyo habka dhaxalka loogu qaybinayo saddex aayadood oo yuusiikum ullahu fii awlaadikum iyo walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo aayadda ugu danbeysa oo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala habkaa marka dhaxalkana suuraddu way ka warramaysaa agoonta in maalka loo xifdiyo loo ilaaliyo tijaarada iyo ganacsi in wax lagu kala qaadan karo oo dadka markaa yacni tijaarada mucaamalada tijaarada ku dhex marayso haddii dadka dhibaata intay ka dhexdhacdo isdilaan oo qof muslima ou qof kaloo muslima ou dilo oo uu kama u dilo waxa uu bixinaayo iyo siday u xaaltamayaan suuraddu waa ka warramaysaa waxay meel fog ka istaagtay suuradda oy adkaysay fogeysay qof mu'mina in kas loo dilo oo si bareer cad loo dilana waxay ka dhigtay marka arrin caro alla ay ka dhalanayso taana marka suuraddu waa ka hadashay waxaa kalooy ka hadashay qofka la dilaayo in la hubsado oo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu ayuu alla yidhi haddaad ilaahay jidkiisa ku soconaysaan ood qof aragtaan caddaysta qofkaa in dilkiisu bannaan yahay iyo in kale hal mar un ha iskaga boodinina ulajeedooyin iyo ahwaa idinku aada leedihiin ha iskaga dilinina dhinacaasna marka dilka iyo waxyaabaha ku tacalluqo ayay sidaa suuradda uga warantay axkaamta jihaadka ayay suuraddu ka warantay oo gaalada iyo muslimiinta habka dagaalkoodu ou noqonayo waxaa kaley suuraddu ay dhidibada u dhigtay xukunka sharciga ah ee yacni muslimiinta dhexdooda ee ku saab ee xuquuqda iyo qofka soo xadgudbay in markaa yacni la iska celiyo oo la iska dafciyo sidoo kale cadaaladda in la oogo in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli baa suuradda ku jirto khamrada xaaraantinimadeeda gogoldhig ayay suuradda u samaysay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara waxaa kaley suuradda ka warantay axkaamta salaada dahaarada iyo habka salaatulkhawfka marka cabsida ay jirta loo tukanayo waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaata faltaqum طaa'ifa ilaa aakhiri اlaaya waxaa kaley ka warantay طahaaradii oo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuba ilaa caabirii sabiilin aayaddaa iyadana طahaaradii wax kamida iyo tayamumkii iyo ayaa lagu sheegay salaadii waa looga hadlayo ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta yaa ku jirto ammaanaadka in la guto suuraddu sidoo kale way ka warantay yahuudda iyo munaafiqiinta iyo ceebahoodana bannaankay soo dhigtay weliba aakhirka suuradda meelaha dambe waxaa kaley suuraddan ka warramaysaa hijrada iyo qofka muslimka ah dad muslimiina inuu ku dhex jiro oo uu meesha uu ku islaa qofka meesha uu kusoo islaamay inuu iskaga soo tago ee axkaamta gaalada ay ka jirto oo diinkiisu uunan xor ugu ahayn ee markaa dadka muslimiinta xaggooda uu usoo hijroodo si diintiisii ay ugu badbaaddo oo ay fidno uga badbaaddo waxaa kalooy suuradda tirtiraysaa ma'aahiru ljaahiliya jaahiliyada iyo habdhaqankooda iyana waa la dagaalamaysaa oo sababta hijradaba laysku farayo ayaa waxay tahay qofku inaanu ku noolaanin fitno iyo diiniyo diin xumo dhinaca wacdiga iyo tarkiibka oo yacni dhinaca wacdiga iyo akhlaaqda xunoo dadka laga waaniye iyo suuradda way ka hadlaysaayo xaasidnimada iyo xumaanteeda yay ka warramaysaa ilaa gayri dalika aqraad badan ayaa suuraddan ku jirta marka oo isugu jirta marka caqaa'id iyo axkaam xalaal iyo xaaraan iyo isugu jirta marka yacni akhlaaqiyaad iyo waxyaabahaas oo dhan qur-aankuna sidaasuu u qiimi badan yahay oo halkiisa suurad yaan la dhammay karin waxaa cilmi ka buuxo waxaana qofka aada yacnii u dhuuxo wuxuu dareemayaa qur-aanku inuu min cindillaahi tacaala uu ka yimid bashar iyo bani aadamna inuunan hadalkiis ahayn ayaad dareemaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum yaa ayuhaa hooy annaasu dadow itaquu ka cabsada rabbakum rabbigiin ka cabsada oo ka dhowrsada oo inaad wanaaggii ou idin faray la imaadaan xumaantana ka hartaan alladii rabbigii oo khalaqakum idin abuuray min nafsin idinka abuuray nafsad xaggeed nafsadda oo waaxidatin mid keliyata ah wa khalaqa abuuray minhaa nafsadda halka ah xaggeeda ka abuuray zawjahaa lamaanaheeda wa baha faafiyey minhumaa labadaa xaggooda ka faafiyey rijaalan niman rag kahiiran aada u fara badan iyo wa nisaa-an haween ayaguna aada u badan waataqu llaha alla ka cabsada alladii allihii tasaa'aluuna aada isku weydiisanaysaan bihi isaga aada isku weydiisanaysaan allaha aada isku su-aalanaysaan oo midkiin marka uu qof kale wax weydiisanayo uu ku su-aalanayo as'aluka billaahi war ilaahay baan kugu weydiisanayaa waxaas isii allaha aada wax isku su-aalanaysaan ka cabsada wal arxaama qaraabadana ka cabsada an taqdacuuhaa inaad goysaan ka baqa ayb arxaamtii iyo qaraabadiina inaad jartaan ka cabsada ka dhowrsada in allaha alle kaana wuxuu ahaaday raqiiban mid ilaalin badan calaykum idinka korkiina idin ilaalin badanoo idin aad idiin og weeyaan allah subxaanahu watacaala marka horeba laba shay baa laysku xiray aayadda koowaad ee suuradda nicmatu lkhalqi inuu ilaahayna abuuray waa nicmo allihii marka nicmada abuurista ku siiyey oo adiga inaad noolaato kus ku yacni kuu oggolaaday oo ku siiyey allahaas bay cibaado u ansaxdaa inaad in la caabudo isaga ayaana cibaado mutaysto cid kalena cibaado ma mudna laba shay marka cibaadadiina waa nala amrayaa axadka aan caabudaynana waa nala bara oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku mutaystay keligiis in loo caabudo ayuu alle na barayaa marka alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy annaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada rabbigiin idin abuuray allihii idin abuuray ka cabsada oo isaga keliya caabuda ka dhowrsada alladii allihii rabbi baa marka yacni rubuubiyadiisa naloo macnaynayaa oo naloo fasirayaa alladii allihii khalaqakum idin abuuray min nafsin nafsad xaggeed idinka abuuray nafsada oo waaxidatin hal naf ah yacnii waxaa weeyaan aadam calayhi salaam aadam unbaa kulligiin la idinka abuuray xawaa xataa aadam baa laga abuuray sida aayadda ay tilmaamayso inta kale ee dadkana marka labadaa dhadig iyo lab asalkoodu aadam ka yimid iyo xawaa unbaa laga abuuray ayb alladii allihii khalaqakum idin abuuray min nafsin nafsad idinka abuuray nafsadda oo waaxidatin hal ah wa khalaqa abuuray minhaa nafsaddaas halka ah xaggeeda ka abuuray zawjahaa lamaanaheeda yacnii lamaanuhuna waa xawaa zawj waxaa weeyaan ninka zawjkiisu waa xaaskiisa haweentuna zawjkeedu waa ninka ereyga marka zawj waa laba isku lamaanan waxayna isugu lamaanaanayaan de waxay tahay de sharcigii yaa isku lamaaninayo marka wa khalaqa abuuray minhaa nafsadda xaggeeda zawjahaa ka abuuray sida looga abuurayna waxay tahay feertiisii aadam ayaa xawaa laga abuuray oo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waa ka dhahayaa haweenka iyo markuu ka hadlayay inamaa khuliqna min dilacin acwaj haweenka waxaa laga abuuray feer qalloocdo yacnii feerta xawaa ayaa laga abuuray aadam feertiisii ilaahay xikmaddiisa waxaan abuurka asaa iskale siduu doono isagaa u abuuraayo midna ciid buu ka abuuray aadam ciid baa laga abuuray xawaana waxaa laga abuuray aadam feertiisa marka xawaa iyada de asalkii aadam asalkeedii laga abuuray aadam waay amaa aadam isaga asluhu maa waa maxay waa ciid waay turaab ayb arrintaa iyadana marka waxay radinaysaa nadariyaadkan marka dadku daanyeerow ahaa jiray iyo wuxuu ka abuurmay lama yaqaan iyo nadariyaadkan marka darwinismka ayay marka aayaddu ay naqdinaysaa qofkii qur-aan ka rumaysan nadariyada darwin waa inuu ku kufriyaa uu beeniyo waayo qur-aankay ka hor imaanaysaayo aadam isagu wuxuu leeyahay xayawaana laga keenay asalkiisa darwin nadariyadiisu saasay leedahay asal asal xayawaaneed ayaa yacni ku jiro innagana marka qur-aanka ilaahay wuxuu noogu tilmaamayaa aadam xayawaan laga abuuray aadam ma jiro aadam ciiddaa laga abuuray wax kale lagama abuurin meelo badanna qur-aanku sidaas ayuu ku tilmaamay wa khalaqa minhaa zawjaha lamaanaheedana nafsadaas tii ku lamaansanaydna xaggeedu ka abuuray alle wa baha faafiyey minhumaa labadooda xaggooda rijaalan ayuu ka faafiyey rag ragga oo kahiiran aada u badan iyo wa nisaa-an haween adduunka waxaa nin iyo naag joogo aadam iyo xawaa unba faracoodii waay marka uun markaa yacni mid kastana lab iyo dhadig ayuu ka dhashay marka laga reebo nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam isagu marka aabba kama dhalanin oo aabba ma lahayn hooyo unbaa laga soo laga soo bixiyey oo laga abuuray wataqu llaha wataquu ka cabsada allaha alla ka cabsada alladii allihii oo tasaa'aluuna bihi aada isku su-aalanaysaan quraa'da badankood waxay akhriyeen xarafkan wataqu llaha aladii tasaa'aluuna bih marka tasaa'aluuna ay tatasaa'aluuna waa ta'da isiinka ayaa la isku idqaamay ayb marka tasaa'aluuna taasay quraa'du u badan yihiin labada qiraa'ana waa isku macno ay tatasaa'aluuna aada isku weydiisanaysaan bihi isaga aad isku su-aalanaysaan oo dadku markay wax isweydiisanayaan war allan kugu dhaarshay waxaas isiiy war ilaahay dartiis waxaasa laygu seeyo allah aad wax isku su-aalanaysaan ka cabsada oo isaga caabuda ayb waalarxaama wa qadca alarxaami qaraabada goynteedana ka cabsada ayb marka waalarxaama xarafkan quraa'da badanaa waa kor dhigeen waalarxaama ayay akhriyeen waana wahuwa min caطfi اlkhaasi calى اlcaam waayo wataqu llaha marka la leeyahay wataquu mukhaalafata amri llaahi waay ilaahay amarkiisa inaad khilaaftaan ka dhowrsada waalarxaama waqadca alarxaami qaraabada goynteedana ka dhowrsada marka gooni baa iyada loo sheegay waa min caطfi alkhaas cala alcaam khaas ayaa caam lagu cadfay waayo wataqu llaahda mudaaf baa qadarano wataquu mukhaalafata amrillaahi amarka alloo la khilaafana waaba ka mid in qaraabada la gooyo laakiin iyada maxaa gooni loogu xusayaa bani aadamka nooca ou ka dhashay ayaa waxaa la leeyahay war qaraabada kuwa dhowna xuquuqdooda sii kuwa dheerna sii oo nooca bani aadamka alla adiga ou kaa abuuray ama uu isku kiin abuuray xuquuqdooda ilaali ayb xamza oo quraada toddobada ka mida isaga wuxuu akhriyey wataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami ayuu akhriyey miimka waa hoos dhigay waalarxaami marka la yidhaahdana bihi ayaa lagu cadfay damiirka majruurka ah wataqwa fii maxalli jarka yaallo marka macnuhu wuxuu noqonayaa aladii tasaa'aluuna allaha aada isku su-aalanaysaan bihi isaga aada isku su-aalanaysaan ka cabsado ka dhowrsada waalarxaami wa bilarxaamina aada isku qaraabada aada wax isku weydiisanaysaanna inaad goysaan iska ilaaliya wataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami tatasaa'aluuna bilarxaami oo qofku markuu qof kale wax weydiisanayo war wuxuu leeyahay qaraabada naga dhexayso ilaali niyo waxisii ixsaankaagaan rabaa qaraabanimadan wax kugu su-aalanaya ayuu ku dhahaya marka qaraabada aada wax isku su-aalanaysaanna ka cabsada meeshaas marka culimada qaar baa waxay yidhahdaan luqawiyiintuba ha u badnaadaane haddii isim daahira damiir majruura lagu cadfaayo waa in xarafkii jar la soo celiyaa oo sidaanoo kale waxay noqo lahayd lacalla aladii tasaa'aluuna bihi wa bilarxaami yay noqon lahayd lama soo celinin ba'dii xarafkii jar sooma noqonin waxay leeyihiin marka qaar baaba iyagu aada u sii xadgudbay oo waxayba yidhaahdeen qiraa'ada xamsa waaba dureenba waxay yidhaahdeen qiraa'aba maba ahanba waa laxni bay dhaheen laxnina qur-aanka ma laha waalarxaami in la akriyo laakiin arrintaa aad baa loo naqdiyey oo culimmadu u naqdiyeen waayo xamsa qiraa'adiisu waa tawaaturtay musxafkiina waa waafaqaysaa wixii marka qiraa'ada mutawaatirka shuruud u ahayd wej carabiyana waa waafaqaysaa oo carabta arrintan iyadaa wax laysku raacay ma aha oo marka yacni inay bannaan tahay aayaddaaba loo daliishaday mar haddii qur-aanku ku sugnaaday wej carabi ah oo bannaan ayay noqoneen wej bannaan oo carabi ah bay noqonaysaa sidaasaana marka yacni qiraa'adu marka inay luqo carabiyo dadka qaar shaa'ic agtooda ka noqotay inay khilaafto u noqon mayso qiraa'o shaada u noqon mayso wacawdu khaafidin ladaa caطfin calىa damiiri khafdin laasiman qad jucila walaysa cindii laasiman id qad ataa fi اnadmi wاnnahri الصaxiixi muhbata ibnu maaligna saasuu yihaahdaa fi اnadmi wاnnahri الصaxiixi qur-aankuu ka wadaa aayaddan nadmina waa ku sugnaaday oo shicirkii carabta waa lagu arkay nahriga saxiixaana qur-aankuu ka wadaa waa ku yimid buu yidhi oo weliba markaa yacni sugan qolooyinkaasna marka aad baa ay u naqdiyaan marka wal arxaami waxayba daliil u tahay damiirka maisim daahira in damiir jar majruura lagu cadfo iyadoon xarafkii jarna aan la soo celinaynin ayayba shaahid aayadda u tahay ayb ina allaha marka ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday raqiiban mid aad u ilaalin badan calaykum korkiina raqiib marka waa faciil oo lilmubaalaga min raqiba yarqubu raqban wa ruquuban macnuhuna marka waxa uu yahay marka idaa axadda nadara ilaa amrin arrin markuu aada u fiiriyo yacnii ilaahay marka waa mid kuurgal badan oo aada idinkugu kuurgalsan waaatu lyataamaa amwaalahum walaa tatabadaluu lkhabiida biاlayibi walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kana xuuban kabiira waaatuu siiya alyataamaa agoonta amwaalahum maalyaalkooda siiya walaa tatabadaluu ha bedel qaadanina alkhabiida kii xumaa biayibi kii wanaagsanaa ha ku bedel qaadanina walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalahum agoonta maalyaalkooda ha cuninina madmuumatan xaal ay tahay tu loo geynayo ilaa amwaalikum maalyaalkiina loo geynayo innahu kaasi inaad agoonka maalkiisa aa cuntaan kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi dembiga oo kabiiran aad u weynin badan buu ahaaday bani aadamkii marka iyo anwaacdii dadku uu ka koobmaa kuwii taagta darnaay ayaa lasoo qaaday marka waxaa la leeyahay kuwa agoonta oo taagta daran war maalkooda iska ilaaliya oo cid idin qabsanaysa aynan jirin oo aad ka cabsataan markaas ilaa dadka ninkii maalkiisa dhacsan karo waa laga leexana laakiin qofkii maalkiisa aan dhacsan karin oo ilmo yaro aabbahood ka dhintay xoolahooda marka waa lagu rafanayaa oo dadka marka qofkaan ilaahay ka cabsanaynin waa uun ka qaadanaya taasaa marka layska waaninaa waxaa la leeyahay war bani aadamka kuwooda taagta daran ee agoontae aabbayaalkoodu waayey maalkooda u daaya wa aatuu siiya alyataamaa agoonta amwaalahum siiya laba macnaa ku jira marka meeshaan macna wuxuu yahay u dhaafa maalkooda siiya bimacnaa waxaa laga wadaa ha ka cuninina oo maalkooda u daaya iyaga siiya iyaga ha cunaan iyaga ku masruufa ku nafaqeeya macnaha kalena wuxuu yahay ayaga maalkooda farta ka saara ee see farta looga saarayaa agoon marka uu yahay waaba qaangaar maba ahani oo haddii maal la siiyo isagoo ilmo yar a maalka waaba iska dhuminayaaye macnaha marka haddii macnahaas dambe la aado alyataama waxaa loo yiri biictibaari maa kaana marka la siinaayo agoon ma aha laakiin maadaama uu agoontinimada soo maray macnaha kii agoontinimada soo maray maalkiisa siiya waayo markuu agoontinimada ka baxo labadaas macnaa marka meeshaas ku jirta kan horaana hadda meeshaan aada ugu habboon waatuu siiya oo u daaya faraha uga qaada gaarsiiya alyataamaa agoonta amwaalahum maalyaalkooda siiya maalkoodii siiya walaa tatabadaluu ha bedel qaadanina tabadala tafacala waay bimacna stafcala marka walaa walaa tatabadaluu walaa tastabdiluu ha bedel qaadanina alkhabiida shayga xun waxa qabiidkaa waa maxay agoonka maalkiisa in la cuno waay biayibi ha ku bedel qaadanina wax wanaagsan oo intaad markaa yacnii maalkiinii aada xalaasha idiin ahaa oo idinka aada lahaydeen intaad yacnii iska bixisaan maal agoon ah soo qaadanina oo markaa yacnii ka badan kiina si aa u cuntaan maalka agoonta ku gaartaan sidaa ha yeelinina wey walaa tatabadaluu ha bedel qaadanina alkhabiida wax xun biayibi ha ku bedel qaadanina shay wanaagsan oo kii xumaa marka wax wanaagsan ha ku bedel qaadanina marka waxaa weeyaan ay maaluhum maalka agoonta alladii huwa xaraamun calaykum oo xaaraan idinka ah bilxalaali min amwaalikum haku bedelin ha ku bedelinina maalka xalaalko idinka aada maalkiina ah see loogu bedelaa marka saciid bnu lmusayab iyo ibraahim unaqaci iyo zuhri iyo suddi waxay yidhaahdeen kaana wliyaau lyataama agoonta dadka maalkooda u hayo waxay ahaa jireen waagii hore ya'khuduuna aljayida kan wanaagsan oo min maalilyatiimi agoonka maalkiisa ah ayay qaadan jireen wayajcaluuna makaanahu booskiisana waxay yeeli jireen alradi'a mid xun haddii maalan dirham maqshuush ah oo xoogaa aan qiimi badnaynoo faals ah ay ayagu haystaan agoonkuna dirhamkiisu ou dirham caafimaad qabo fiican uu yahay saafi ah kooday dhigayaan meesha agoonka kan agoonkay qaadanayaan waxayna fa rubamaa kaana axaduhum waxaa dhici jirtay midkood ya'khudu shaata samiinata ri cayillan inuu qaato min maalilyatiimi agoonka maalkiisa ku jirto wayajcalu makaanaha almahsuula mid weyd oo caato ah ayuu booskeeda gelinaa marka waya'hudu dirham aljayida ayuu agoonka ka qaadanaa wayajcalu makaanahu zay zayifa midka foosha xun ama yacnii faalsada abuu dhiga ilaa nin iska celinaya male oo dhahaya war waxaan waxayga sax waxaan sax maaha qof dhahaya male asagaana maalka u haayo ninkii yacni ama adeerkiis ama walaalkiis kii maamulayay waaye marka wayaquulu midkood wuxuu dhihi jiray marka dirhamun bidirhamin wasmun biismin wasmun bismin wa ra'sun bira'sin falsafadaasay qabeen marka naam dirhamun bidirhamin dirham dirhamaa lagu bedela wasmun bismin magacaa laga feerinaa magacii dirham meeshaan ma yaalla ahaa ka qaada marka magac iyo magacaa laysku aad laysqaabilina wa ra'sun bira'sin neef iyo neef qiimiga iyo cayilnaanta iyo waxa ma la feerinayo falsafadaasuu marka qur-aanka ka reebayaa wuxuu leeyahay war wixii naas haba ahaadaan wax iska weyd oo caato oo liito ayagoo ahaa ilaahay idiin barakaynayaaye maal khabiid ah ku bedelanina waayo haddaad maalka agoonka qaadataan kiiniina aada ayaga siisaan wax aada u foolxunaad qaadateen oo dembi badan kii kale wanaagsanayd idinka lahaydeen haba idiin qiimo yaraadee ayaa idinku idiin fiicnaa waa iska bixiseen marka habkaas waaye marka walaa tatabadelu lkhabiida biayibi walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalahum agoonta maalyaalkooda ha cuninina ilaa amwaalikum madmuumatan xaal ay tahay tul loo dumaayo ilaa amwaalikum maalyaalkiina hab kalena waa yaqaaneenoo maalka agoonta ay ku cunaan kooda iyo kan agoontay isku darayaan ayagaana qarash badan marka qarash iyagaa marka yacnii si badanay u cunayaan marka shirkay ka dhigayaan maalkooda iyo maalka agoonta waa boobayaan marka kan agoontay wax badan ka cunayaan ilaa yac wax ka dhahaya ma lahane taasna marka waa laga waaninayaayo waxaa la leeyahay war inaad maalkiina maalka agoonta ku dartaan si aada ugu xeeladaysataan iska ilaaliya arrintaa dembi weyn waaye suuratu lbaqara maxaan kusoo marnay wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum waa lagu dari karaa maalkaaga maal agoon ganacsi waa u geli kartaa laakiin maxaa la raaciyey wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix ilaahay waa og yahay midka wax hallaynaayo waa ka yaqaanaa midka wax fasaadinayo midka yacni muslixa wax hagaajinayo kan wax hallaynayo waa ka yaqaanaa aayaddan marka waa muxkamo macnaheeduna sidaas u ahay bacdi ahlilcilmi baa waxay dhaheen walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum waa mansuuq oo agoonka maalkiisa inaan waxba lagu dari karin maal kale ayay aayaddan tilmaameen aayatulbaqaraa nasakday wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum laakiin aayadda waa muxkamo maaha mansuuqa macnaheeduna waxay tahay maalkiina maal agoomeed ha ku darinina si aada u cuntaan maalka agoonta xaqdarra ah ugu cuntaan aayadda baqarana intaasoo kale unbay sheegtay innahu isagu kaas yacnii akligaa aada maalka agoonka maalkiina intaad ku dartaan aada saa ku cunaysaan kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi ayuu ahaaday dembiga oo kabiiran aada u weynin badan xaaba yaxuubu xawban waxuuban waxuuban intaba masderku waa ku imaadaa ayb waxaana loo jeedaa dembi dembiga oo kabiiran aada u weynin badan intaa marka iyaga maalkooda iyo habkii loo maamuli lahaa oo inaan lagu maamulin maalka agoonka in maalkiina in maalka yacni qofka weliga u ah kiisa uu ku bedelo oo kii wanaagsanaa agoonka uu saa ku cuno iyo waxaa layska reebay in maalkiisu uu maalka agoonka ku daro si uu markaa ugu xeeladaysto maalkaa agoonka uu u cuno xaqdarro labadaa markii layska reebay haddana gabdhihii baa loo soo jeestay agoon agoo agoonta ahaa wain khiftum haddii aada ka cabsataan anlaa tuqsituu inaydnan u cadaalad falin fil yataamaa fii nikaaxil yataamaa gabdhaha agoonta ah nikaaxooda dhexdiisa inaa ku cadaalad inaydnan ku cadaalad falin haddaa ka cabsataan fankixuu guursada maa man guursada daaba wanaagsanaaday lakum idinka idiin wanaagsanaaday min annisaa-i haweenka xaal ay ka mid yihiin mathnaa labalaba xaal ay yihiin wa hulaatha saddex saddex saddex xaal ay yihiin wa rubaaca afar afar xaal ay yihiin fa in khiftum haddii aada cabsataan anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin oo aydnan u cadaalad falin haweenkii fa waaxidatan fankixuu guursada waaxidatan mid guursada ow amase maa faktafuu ku gaabsada maa ku gaabsada malakad ay hanatay aymaanuku midigyadiina ay waxay hanatay daalika kaagaas yaa adnaa u dhowaanshiyo badan anlaa tacuuluu inaydnan iilanin oo xaqa aydnan ka iilanin taasaa u dhow aayaddan iyo aayad kale oo suuradda ku jirta oo wayastaftuunaka fi nnisaai qul illaahu yuftiikum fiihina wmaa yutlaa calaykum fi lkitaabi fii yataama nnisaai alatii laa tu'tuunahuna maa kutiba lahuna iyo aayaddan waa isku macno dhow yihiin laakiin aayaddan waxay ka warantay iyada hal shay middaas kalena macno aan tan ku jirin baa ku jiro waagii hore carabta waxaa agtooda aada caan uga ahayd gabadha hadday agoon ay noqoto welina aysan haysanin weli iyada nikaaxeeda iyo arrimaheeda maamulo aynan haysanin ilaa mid iyada guursan kara un inuu weli u noqonayo maahane yacnii gabadhan maalan aabaheedaa dhintay qaraabadii wax joogo oo gabadhaa mas-uul ka noqon karo nikaaxeeda walaayadeeda iska leh wuxuu noqday nin iyada guursan karo sidee ku noqon karaa maalan in adeerkeed aabbaheed waa dhintay wiil marka aabbaheed ou adeer u yahay ayaa nooloo joogo nin nin sidaas ah ninkaa marka iyo gabadhan ilmo adeerka ah waana isguurso karaan waana weligii iyo nikaaxa gabadhan haddii la guurinayana isaga waayo ninka marka yacni nikaaxeeda iska walaayadeeda iskalena isaga waayo mararka qaarna waxaa dhici karta inuu maal ka dhexeeyo labadooda oo maalan intou nin dhinto hal gabar ou ka tago iyo wiilow adeer u yahay uu ka tegay ibnu akh maalkii marka nusna gabadhaa iska leh inta soo hartana wiilkaasaa iska leh soo maha adeerka uu u yahay meydka maalna waa iskugu jiraa waana isgayaan oo waa isguurso karaan gabadhan haddii la guuri tagana asaga waay ninka guurinaya oo walaayadeeda haaya carabta marka waxay sameey jireen hadday qurux badan tahayna ayagaa guurso jiray markaas ay guursanayaanna meher fiican ma siinayaan waayo gabarhu isaga uun mas-uul ka yaho cid uga soo dacwoonayso iyo ciday uga dacwooto iyo ma jirto isaga unbaa weli u ah isagii baa marka yacnii isagii baa haddana wixii guranaayo isagii baa haddana goosaaranaya wuxuu sameynayaa marka cid maadaama aan loogaga dacwooneynin sidaasuu iska yeelaan taasaa marka waxaa laleeya war ilaahay uga cabsada hadday dhacdo inaad rabtaan ood guursataanna gabdhaha iyadoo kale ah waxaa lagu guursado meher u ah iska bixiya nafaqada iyo waxaa laydinku leeyahay bixiya mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuuba u guursado maalka yownan meel kale aadin inay u guursadaanna waa dhacdaa taas marka iyada waxaa la leeyahay marka haddaad guursanaysaan cadaaladda ha ka teginina haddii kale bannaanka ka mara iyada nin kale ha iska guursado idinkana naago kale doonta nacam sidaasaa marka aayaddu ay tahay mar kale hadday gabadhu aynan qurux badnayn oo ay fool xun tahay oo hadda maalan ama uusan ka rabin guur raqbe iyo jacayl markaas uunan u qabin guurkiibau ka xayiraa marka si maalkaas uunan meel kale u aadin ilaa isagiibaa maal maal ugu jiraa oo maalkan laga tegay labadood unbaa isla leh meel kale si aynan ula aadin waa iska xayiraa marka taana marka waa la reebayoo aayadda dambe wayastaftuunaka fi nisaa'i baan ugu tegaynaa marka mujtamaca dhexdiisa cadaalad darradaas ayuu qur-aanku radinayaa marka axkaamta qoyska marka iyo dadka ducafada ee taagta daran yaa ilaahay uga naxariis badan abadan weligeed la heli maayo boqol qaanuun haddii loo sameeyo dad kale ay u sameeyaan qawaaniintu waxay u samaystaan iyaga hawadooda dadka sameynaya naagaha waxaa la leeyahay xuquuq idinka maqanaan idin siinaynaa ahwaadiina waxaad rabtaan ayaan idiin fasaxaynaa maxaa laga rabaa doorasho bis ninkaasi marka inuu naasix iska dhigo sax ma aha khaa-in waay naasix ma aha doorasho unbaa ka gashay wax kale kama gelin kama gelin wahaakadaa waxaan qawaaniin la dhigaayo aada arkaysid maahan in loogu danaynayo dadka taagta daran ama dadka laga tirada badan yahay naxariis loo naxariisanaa ma aha waayo diinka ilaahay baaba u naxariisanayo cid uga naxariis badan ilaahayna ma jirto waxyaabahan baa marka sharcigu uu ka hadlaa marka allah wuxuu leeyahay wain khiftum haddii aada ka cabsataan allaa tuqsituu inaydnan ku cadaalad falin fil yataamaa gabdhaha agoonta ah hadda markaad waaba la guursanayaa fil yataamaa marka meherkeedii haweenta iyadaa sheeganaysee sidee marka fil yataamaa marka biictibaari maa kaanat way hadda waayo marka ay yar tahay gabadhuna ay agoon tahay xaalkan oo kale ay ku jirto in la guuriyo maba ahan ilaa iyadu ay intay qaan gaarto waxeeda ay fiirsan karto ile aabbo u nooloo wax u fiirinaa ama awow iyo hadduunan joogin waa laysaga tumanayaa marka ayb hadda marka filyataamaa qaangaar waayo kuwan hadda la sheegayo maahan kuwa yar yar maaha waa qaangaar laakiin maxaa loo dhahayaa marka agoon biictibaari maa ku yani maa kunna waxay ahaayeen yaa hadda lagu tilmaamay un maahane markaan maaha saas wain khiftum haddii aada ka cabsataan allaa tuqsituu inaydnan cadaalad falin filyataamaa fii nikaaxilyataamaa kuwii agoonta soo ahaa guurkooda haddaad ka cabsataan inaydnan ku cadaalad falin fankixu iyaga ka taga marka faraha intaad ka qaadaan naaga kale raadsada oo haween kale guursada ninkan marka weliga u ah markuu rabo inuu gabadha isaga guursado isaga ma isku meherin karaa marka caqdiga labadiisa daraf ma tawallin karaa maya marka uu isaga guursanaayo caqadka labadiisa daraf asaga ninkii weligana ma noqon karo isaga hal mar ninkii nikaaxa aqbalayo zawjkiina mar isaga iskuma noqon karo waa isu guuriyey waa aqbalay ma dhah ma dhahayo markaas qaadi baa loo tegayaa qaadiga ayaa guurinaya marka ama cid kaleo isaga la simanoo kale oo hadday jirto kaasaa guurinaya haddii kalena qaadiga haddii wax la waayana iyadaa qof kale ka xaakim dhiganayso sidaas uu marka yaa isaga loogu guurina laakiin isaga inuu caqad labadiisa daraf ma tawalli karo ayb haddii marka sidaa aa ka cabsataan fankixuu nikaaxsada maa ay man maada asalka maa laa yacqila loo isticmaala laakiin hadda man baa loo jeedaa iyaga intaad ka tagtaan fankixuu nikaaxsada maa ay man nikaaxsada daaba wanaagsanaaday lakum idinka yacnii idin wanaagsanaaday ood rab rabootaan min annisaai haweenka xaal ay ka mid yihiin kuwa marka haweenka kale oo aan middan ahayn iska raadsada kuwa marka yacnii idinka marka idin wanaagsanaanayo meherkoodiina sidaa marka ku siiya mathnaa labo iyo wathulaatha saddex saddex takraaraa ku jira marka mathnaadan mowdiceeda icraabkuna waa bedel waa laga dhigi karaa fankixuu maa nikaaxsada ay man mathnaa laba laba nikaaxsada waa maadaa laga bedela waxaa kaloo laga yacni ku bannaan in la xaaleeyo oo la yidhaha marka fankixuu maa daaba lakum min annisaai haweenka xaal ay yihiin mathnaa laba laba xaal ay yihiin iyagoo laba laba ah wa hulaatha xaal ay yihiin saddex saddex wa rubaaca afar afar xaal ay yihiin marka afartaas ka badan qof nin xor ah afar ka badan ma guursa karo waa ka xaaraam waana ijmaac arrintaas khaylaan ninkii la dhihi jiray toban isagoo qabo ayuu soo islaamay markaasuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu yidhi afar reebo watruk saa'irahunna inta kalena ka tag afartaas marka nebigu ma dhihin say u kala horreeyeen iyo yaa dembeeyey iyo midna ma dhihine ninku asagoo gaala hadduu soddon naag kusoo islaamo isagoo iska haysto afar unbuu ka reebanaa afartaa ama kuwii dambe ha noqdaan ama kuwii dhexe isaga unbaa marka afartaa ka xulanayo maadaama nebigu ounan dhihin yaa horreeyey yaa dembeeyey tarku listifsaali fii qadaaya alaxwaali yunazalu mansilata alcumuumi fi laqwaal qaacidadii marka usuuligaa meeshaa ku jirto alimaamu shaaficiba uu ka istimbaaday hadduu addoon yahay qofkuna cumar iyo saxaabada waxay yidhaahdeen laba unbuu guursan karaa addoonka afar isaga ma guursan karo wax ku khilaafay cumar iyo saxaabiga kalena ma jiraan ayib afar marka la leeyahay ha guursada marka dimadiisa isaga afar xor ah ka badan ma ku jiri karaan mararka qaar baa marka waxaa dhici karta dadka yacni masaa'il aynan fahmi aynan fahamsanayn oo haddana markaa yacni si kale ugu khalad uu markaa ugaga imaan karo oo qofku maalan haween afar isagoo qabo hadduu furo mid middaasina marka ay dalqad marka rajciyo ah uu ku furo hal dalqad hadduu ku furo mid iyadoo ciddada ku jirto mid kale ma guursan karo waayo middaas ou dalqadda ku furay intay ciddada ku jirto xaas waayo waa la tirina ninkaa marka nin afar naag qabo buu weli joogaa waayo hadduu dhintana waa dhexlaysaa isaga waa dhexlayaa nafaqa iyo biil iyo guri bay ku leedahay weli waa fii xukmi zawja marka isagoo afar qaba hadduu mid furo iyadoo ciddadii ku jirto dalaaqeeduna uu rajci yahay mid kale iska guursado shanow qabaa ninkaas nacam waxaadna arkaysaa dad badan oo arrintaas ay ka qaldan tahay nacam ayb marar badan dad badan oon ogeynaa jira hadday sidaasoo kale dhacdo marka naagta dambe iyo ninkan waa la kala eryaha waa la kala burinayaa marka la kala eriyo iyada marka dee shubha jirayso waa ciddo tirsanee dabcan hadduu u tegay iyo baab baabkaa marka nikaaxa shubhada wixii ka dhalan jiraa ka dhalanayo meher waa ku yeelanaysaa dabcan haddii jirkeeda uu xalaashaday isaga siday la ahayd tan markay ciddada dhammaysato unbuu naag kala guursan karaa haddii dalqadda uu ku furay ay baa-ino tahay haweentaasna oo saddex dalqad uu ku furay ama tii saddexaad uu kusii daayey iyadoo ciddo ku jirta mid kale hadduu guursado dhib ma laha leanna middan saddexaad zawjo maahan markaan mana dhexlayso rajco iyo kusoo noqosho kuma laha ayb marka dadku intayna naagaha badan dadkan guursanaya axkaamteedana inay fahmaan waan ummaddii marka waxay iska noqdeen uun iska wad uun bes nacam iska wad iska wad iska wad cilmigeediina aan lalahayn waxaa dhici karta marka inay qofka wax ka soo gaaraan wuxuu marka qofka intounan sameynin inuu iska su-aalaa fiican waxaa kaloo iyada marka meeshaas marka macnaheedu sidaas waay ayb fankixuu maa taaba lakum min annisaai mathna wahulaatha wa rubaac bacdi naas marka shiicada iyo kale waxay iyagu leeyihiin waxaan waaba laysku daraayo labo iyo saddex waa shan afar marka loo geeyana waa sagaal sagaalaa bannaan ay leeyihiin marka shiicadoo kale waana dha waana loo nisbeeyaa daahiriyada qaar ka mida culimada daahiriyada qaar ka midana waa loo nisbeeyaa waxaas marka waa baatil sagaal nebiga unbay u bannaaneyd nebigu haweenka laguma ciriirinin xikmadaana ku jirta dabcan oo rasuulka sal ll l slam axkaam fara badan baa la rabaa in laga wariyo axkaamtaasi marka qaar baa waxay ku saabsan tahay guryaha iyo sida u qubaysto haweenta sida ugu tago sida ula mucaamilo mucaamalo haweenkii haddii marka nebigu hal naag ama laba un lagu koobo iyagiina inay hilmaamaan ay dhici karto meeshaas axkaam badan oo diini ah baa ku dhumayso si aynan ugu dhumin ayaa rasuulka haween badan inuu guursado loogu loogu ogolaaday isaga walidaalika cilmi badanay kasoo guuriyeen mujarad shahwo ma aha zanaadiqada munaafiqiinta sida ay tilmaamayaan ma aha ma aha nin mujarad shahwo un ay iska tahay ta kale macno kaloo xigmad kaloo dacawi dacwi ana waa ku jirtaayo inuu nebigu dad badan xiriir la yeesho oo haddii marka xididtinnimo ay dhex marto qabaa'il fara badan nebiguna saasuu ahaa sala allahu calayhi wasalam xiriirkaas marka isaga iyo dadkaas ay isla xiriirayaan dacwada dana u danuu u yahay bashariyada iyo dadkay dan u tahay oo markaa inay diinkii soo galaan diinkii inay u gargaaraan wahaakada marka dad nebigeenna wax ka sheegayo ma ogolaa karno qof kastaoo muslima qofkii nebigaaga wax ka sheego meel xunow kaa taabtay ogow ama soomaali ha ahaado ama jinni ha ahaado ama yacni shayaadiin kale waxay doonaan ha noqdaan xiriirna qofka noocaasna lama yeelo karo suuratu tawbana waa ugu tegi doonaa wainakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imata alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun ayb hadda marka waxaa iska badatay dee nin nebiga ku jeesjeesaayo axkaamtiisii ku ciyaaraayo yaa bad dadka noocaasaa batay marka dadka noocaasa in ummadda ay ka soocnaadaana la rabaa marka isaga nebiga unbay arrintaa khaas ku ahayd amaa hayruhu afar ka badan uma bannaana isagaana nebiga sidaa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam dadka marka iyagu dhahayo sidaan doonaan annaga u guursan karnaa axkaamtan dadka caamadaa loo dejiyey ama haddaad darajaadka qaar la gaaro iyo dadka dhahayo sidaas sagaal ama koo iyo toban ama soddon naag nin iska qabo oo haddana wadaad waaye lagu leeyahay xer uu leeyahay xer shaydaan uu leeyahay nacam isagana waa shaydaan xer shaydaanu kaasoo kale leeyahay nacam waayo axkaamtan caamo iyo culumo intaba waa loo dejiyey nacam qofku inuu yidhaahdo aniga axkaamtan ima khuseysana wuu ku gaaloobaa marka baatininimada khatar waa fain khiftum haddii aada ka cabsataan anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin fawaaxidatan fankixuu guursada waaxidatan hal mid un guursada haddaad ka cabsataan inaad cadaalad u sameey weysaan haweenka badan hal guursada oo yacni saa ku nabadgala suuraddana waa ku arki doonaa walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula almayl waxaa la sheegaya marka waxay tahay cadaaladda wixii adikaa wixii adiga aada awoodeysaa laga hadlaa laakiin cadaalad adiga aadan awoodeynin oo jacaylka iyo maylka qalbiga iyo kaas adiga lagugu cadaabi maayo laakiin nafaqadii iyo jiifkii iyo la joogii iyo waxyaabahaas inaad marka aada ka cadaalad fasho haddii marka inaydan cadaalad falin aa ka cabsataan fa waaxidatan mid un guursada ow amase maa faktafuu ku gaabsada maa ku gaabsada malakat aymaanukum midigyadiinu ay hanatay addoommada guursigooda waa u tegi doonaa axkaamteeda marka ow maa malakat hadda nikaax ma aha fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan middaa marka waa nikaax iyada waxeeda middaas iyo wixii aada marka addoon milkulyamiin aada u haysataan oo idinka aan la idiin xisaabin iskaga kaaftoomo saasay ka dhigan tahay min baabi marka waxaa weeyaan calaftuhaa tibnan wa maa-an baaridan calaftuhaa tibnan wasaqaytuhaa maa-an baaridan caamilaa loo qadaraa midaan marka ow maa malaka marka waxay noqonaysaa fankixuu waaxidatan guursada ow maa malakat aw iktafuu ama ku kaaftooma maa malakat aymaanukum waxay midigyadiinu hanatay ama labadiiba marka haddaad isku heli kartaan halkii xaas iyo addoomo intii aada markaa helaysaan daalika kaagaas ayaa adnaa ku dhowaanshiyo badan allaa tacuuluu inaydnan iilanin oo xaqa aydnan ka iilanin oo ka leexanin xarafkan marka macnihiisa sida loo badan yahay allaa tacuuluu allaa tamiiluu sidaas waay alimaamu shaafici wuxuu ku fasiray laakiin anlaa tacuuluu inaydnan ilmo badinin ayuu ku fasiray marka qofka luqada carabiga marka la yidhaha waa ilmo badiyey acaala arajulu yuciilu caynulkelimaha marka ya waayo acaala yuciilu acaala waa caruur badiyey yuciilu waa caruur badina marka meeshanna marka dee caynulkelimihii waa waaw mana laga bixinin acaala lagama bixinine caala baa laga bixiyin ay jaara wamaala meeshaa marka qaar baa isku dayey inay yidhaahdaan shaafici marka luqadii carabiga uu khilaafay qalad buuna ku dhacay baa qaar isku dayeen inay sidaa dhahaan laakiin culamaa u luqa sidaa waa diideen kisaa-i iyo ibnulacraabi iyo abu cumar adduuri almuqri duurigan qiraa'ada lahoo kisaa-ina ka wariyo abu camarna ka wariyo raawi kisaa-ina waa u yahay abu camarna waa u yahay aadowna luqawi u ahaa ababu cumar adduuri saddexdoodaba waxay tilmaameen marka kelmaddan sida shaafici u sheegay yuqaalu caala arajulu wa acaala luqataani faseexataani caala iyo acaala marka caala yacuulu acaala yuciilu intaba carabta waa dhahan marka waa luqa carabiya oo weliba luqatu ximyara sidaas ahayd baa la yidhi oo uu leeyahay abuu cumar adduuri weliba shaahidna waa u keenayo wa ana almowta ya'khudu kulla xayin mowtku wuxuu qabanayaa mid kastoo nool bilaa shakin shaki la-aan ayb ayuu qabanayaa wain amshaa wacaalaa waina almowta ya'khudu kulla xayin bilaa shakin wain amshaa wacaalaa macnaha marka maxaa wain mawdku waa qabanayaa qof kastoo nool shaki la-aan wain amshaa mid xoolo badiyaba ha noqdo mid xoolo badiyey yani man kahurat maashiyatuhu wa caala oo ciyaal badiyey aragta marka caala yacuulu mid kastoo ama ilmo bad ilmo badan leh iyo ku kastoo xoolo badan leh bilaa shakin mawdka waa qabana taana marka wuxuu uga dhigay shaahid luqa luqatu xumyar waaye sidaa darteed marka alimaamu shaafici tafsiirka uu ku fasiray luqada carabiga waa aqbalaa abuu xaatimna wuxuu yidhi raximahu llah shaafici luqada imaamuu ku ahaa isagaaba laga qaada jiray kalaamka shaafici ayaaba luqo loo daliishana hadalka uu ku hadlaayo ayaa luqada luqo carabi daliil ku ah sidaasuu yidhi waana ka xishoonaynaa yuri shaafici inaan carabi ku qalad xugmino marka shaafici xuja fi luqa ayuu ahaa isaga hadalkiisaaba luqada xujo u ahaa markaasaa nin turki asalkiisu yahay oo jarkasi ah oo jaraakisadan turkiga degan ah oo luqada carabiga dhib ku bartay ile uma dhalanine ayaa shaafici duraayo wuxuu leeyahay luqada carabiga ma aqoonin uu leeyahay nacam waa ninkaas marka kowthari wey nacam moxamed zaahid alkowthari nacam wuxuu leeyahay luqa carabi ma aqoonin qurashi ma ahayn fiqi ma aqoonin wuxuu leeyahay xadiidka daciifuu ku ahaa aad buu madaacinta uga badiyey alimaamu shaafici dad annaga halkan noo joogana waxay ka dugsanayaan ma naqaane kowthari baa madaxa u saaran oo marka waxay leeyihin ninkaas waa nin saa nin qataroo ninkana maxaa qatarma wuxuu ku noqonaa inuu culimada af af lagaadeeyey imaamu shaafici oo kale imaamu maaligna saasoo kale ku yidhi carabiga ma aqoonin buu yihi imaamu maalik kowthari baa saa dhahay nin baa usoo galay markaasuu yihi kayfa asbaxta seed kuwaa beriisatay markaasuu yihi bikhayran bikhayran marka wuxuu leeyahay nin ba-da inay wax jerto aan fahmaynin ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun see imaam ku noqona waa alimaam maaliguu saas leeyahay imaamu daari lhijra shaykhu limaam shaafici bani aadamka marka lagama waayo dad ayaga aan qadarkooda aqoonin qofkuna hadduusan qadarkiisa aqoonin qof kale qadarkiisa inuu aqoodo laga fili maayo mid marka wuxuu garanaa aan jirin oo qofkii wax yaqaanay aan dhagaysanaynin wax ka sheegaayo waa badan yahay marka macnaha horaas loo badan yahay marka shaafici alimaamu shaafici dalika adnaa anlaa tacuuluu inaydnan ilmo badan badinin muxuu ka wadaa ow maa malakat aymaanukumtay u laabaneen waayo haddii addoomo aada leedahay hal naag iskaga gaabso addoommaduna ow maamal ama wixii ay midigyadiinu milkiyaan sidaas maxaa marka addoommadii haddaad addoommadii badsataan waxaa dhacayso inay markaa wax idin dhalaan oo ilmihii marka ay idinku bataan iyaga laftoodana markaas aada iibin weysaan oo umuwalad intay noqoto qof walidaalika qofku markau addoon iyo uu suriyeysanayo sida badan casli iyo waxyaabahaasay samay jireen si aynan uur ugu yeelanin macno noocaas oo kale uu marka ka hadlaya alimaamu shaafici wa ilaa ilmaha badan ma xumaado qofku awood u haayo dalika kaagaas baa adnaa u dhowaanshiyo badan anlaa tacuuluu inaydnan iilanin oo xaqa aydnan ka iilanin waatu nisaaa saduqaatu saduqaatu saduqaatihinna nixla wa aatuu siiya annisaaa haweenkii siiya saduqaatihinna meheradooda siiya haweenkii meherkoodii siiya nixlatan siisma siiya ayb ama nixlatan naaxiliina xaal aad tihiin kuwii siinayo ama nixlatan manxuulaatin xaal ay yihiin haweenkaasi kuwa la siinaayo meherkooda fa in dibna hadday wanaagsadaan lakum idinka ay idiin wanaagsanaadaan can shay ay idiin wanaajistaan can shay-in can akhdi shay-in shay qaadashadiis shayga oo minhu min asadaaqi meherka ka mid ah nafsan min jihati nafsin ay idinkugu wanaagsanaadaan xagga nafsad ahaanta fakuluu cuna hu kaas cuna ay idin siinayaan hani-an xaal ou bogaadin uu leeyahay mari-an xaal ou hunguriwad uu leeyahay oo uu cuntan mayo ou idin cuntan mayo aayaddan haweenkii marka meherkooda inaan laga khiyaanin oo la siiyo ayay aayaddanna tilmaamaysaa marka meherka waxaa la leeyahay waatuu siiya annisaaa haweenkii saduqaatihinna meherkooda siiya meherka marka waa jirkeeda muqaabilka aada ku xalaashanayso haweentii markaad kelmadda alle ku xalaashato ood jirkeedii marka aad aad yacni isgaartaan waxay kugu yeelanaysaa markaa sadaaq iyo meher sadaaqaasi marka kulligiis waa waajibayaa haddii naagta loo galmoodo nikaax saxiixa ha loogu galmoodo ama nikaax shubha ku jirta ha loogu galmoodo haddii nikaax sax ah haweentii intaad ku nikaaxsato aa u galmooto meher kaamilay kugu leedahay nikaax baatil ah laakiin adiga aada u haysato inuu saxiix yahay haddaad intaad ku guursato aa ugu galmootana meherkii oo kaamilay kugu leedahay waana kala tegaysiin markaad ogaato nikaaxaa lagu celinaa marka waxaa laba mar ayuu marka dhammaystirmaa meherka mar waa marka haweenta loo galmoodo nikaax saxiixa loogu galmoodo ama shubho maxaa baxaaya haddii zino loogu galmoodo maya naagta zina waxba ku qaadan mayso oo bal nebigu waaba reebe nahaa rasuulu llahi sal l slam can mahri lbagiyi ayb waxaa kalou dhammaystirmaa meherku uu ku dhammaystirmaa dhimasha markay timaado naagtii waa la guursaday waa la mehersaday caqadaa dhacay waa dhintay ninkii ama ha u galmoodo ama younan u galmoonin mar bimujarad ilmowt haddou dhaco naagtaa waxay leedahay meher dhammaystiran haddou musamo ahayna waa loo dhammaystiraa meher magacaaban haddounan musamo jirinna mahrulmithliyay ay dhammaystirane marna meherkii nusow noqdaa tashdiir baa ku dhacayo waa soo marnay suuratu lbaqara waa goormo wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariidatan fa nisfu maa faradtum marka haddaad intaad meher u magacaawdaan caqadkii ou dhaco aydnan u taabanin aydnan u galmoonin oo furtaan nusay leedahay tashdiir wada marna isagoo dhanaaba dhacaayo goormuu dhacayaa fasakh hadduu yimaado dhibaato iyada ka timidna ay ka dhalatay ninkii markay haweentii fasakhay ku kala tageen furqatun bifaskhin ayaa dhacay ninkii khiyaar fasakhuu doortay ninku asaga waxna waa furi karaa mararka qaarna waxma furaayo u dhihi karaa fasakhaan aadayaa fasakhaasi marka muxuu u tarayaa meherkii baa meesha ku baxaya waa goormo laakiin haddii sababta fasakha naagta ay ka timid xaggeeda markaasna meherkii waa dhaca saddexdaas xaalow meherku marka uu leeyahay ayb meherku marka aqal iyo akhar ma leeyahay maxaa ugu yar maxaa u badan ma laha wax kastoo maal noqon karo ama manfaco yeelan karo kullu mutamawalin shay kastoo la maalaysto yakuunu mahran caynan kaana aw manfacatan ama cayn ha noqdo ama manfaco ha noqdo oo cayntu waa maxay gurigaasaan meher kaaga dhigay dahabaan ku siiyey shaygaas qaado ayaa tiri waa cayn manfacow noqon karaa waxaad dhihi kartaa gurigayga meeshaas ku yaal hal sano kiradiisa ayaan meher kuu siiyey halkaas sano iyadaa qaadanaysa waa manfaco cayn ma ma leh marka marka manfacow noqon karaa caynna waa noqon karaa aqal iyo akhar ma lahanoo wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qindaaran maal badana leeyiri axkaamtaas adu ayuu leeyahay marka meherka meherka marka caqadka in lagu magacaabo waa iska fiican tahay waaji waajibsa ma aha oo yacni rukni ma aha haddii meherkii ou dhaco iijaabkii iyo qabuulkii meherna aan la sheegin hadhow waxay ku heshiiyaan na aweentuna raalli ku noqoto isagana raalli ku yahay meher waa waa laga dhigan karaa haddii la waayo oo ay doodaan iyadana ay leedahay anu intaasaan rabaa asna maya uu leeyahay awalna aan wax la magacaabin iyada naagaha la midkee qaraabadeeda waxa meher looga dhigo ayaa meher looga dhigaa waxaa kaloo meherka la rabaa axkaamtiisa ka mida an yakuuna mucayanan shayga meher laga dhigaayo waa inuu mucayan uu yahay shay yacni la cayini kara inuu noqdo waxa haddaan la cayini karin ma anfacayo mathalan wuxuu ku leeyahy labaatan iyo laba neef oo ari ah labaatan iyo laba neef oo ariya duq miyaa kuwa yaryar miyaa waxaro yaryar miyaa maxay yihiin ma meherkaasoo kale ma noqon karo mucayan maaha waxay tahay marka in uun xataa haddii hadda la yidhaha kaas mucayan ma aha mahrulmithli ha la aado haddana haddii la dhaho waxaa laga yaabaa dadka meelahaas ama degan ama ka agdhow intii un in lagu meheriya xataa mahrulmithli si loo aada lama garanayo ila asagii mucayanka aan ahayn le mahrulmithli haddana noqonahay marka waxyaabahaas ma gara karo qaabka yacni dadka culummada ma say uga hoos baxday qaarkood ma fahmi karo hadday laakiin dee ariga da- loo sheego ama yacni tilmaan la tilmaamo oo mucayan ku noqonayo waa fiican tahay marka meherku inuu mucayan noqo waxaa ka ag dhow in la yiraahdo konton garaam oo dahaba soddon garaam oo dahab ah dahabkiina wuxuu leeyahay anwaac sideed iyo toban waayo mid mid labaatan iyo koob waayo mid labaatan iyo afar kaarato kee waaye marka hadhow murana imaan karo may sideed iyo tobanku ahay iyo may labaatan iyo koodu ahaa waa in marka meherkii laga saaro ibhaamka in laga bixiyo marka hadday dahab yihaahdaan noociisa sheega in la dhaho ayb marka wuxuu leeyahay haweenka waatuu siiya annisaa-a haweenkii saduqaatihina meheradooda siiya nixlatan siin siiya nixlatan marka waa masder aatuudaana ku camal falayso leanna waa isku macno siismo ama nixlatan naaxiliina xaal aatihiin idinka kuwii siinayo waawdaa laga xaaleyna ama nixlatan manxuulaatin haweenku xaal ay yihiin kuwo la siinayo meherkooda annisaa-adna markaa ka xaaleynay fa in dibna hadday u wanaagsanaadaan lakum idinka ay idiin wanaagsanaadaan haweenkii can shay-in can akhdi shay-in shay qaadashadii xaggii hadday idinkugu wanaagsanaadaan shayga oo minhu min asaduqaati meherada ka mid ah meherkooda ka mid ah nafsan min jihati nafsin nafsad ahaan iyadoo iyagoon la qasbaynin laga xishoodsiinaynin nafsadoodaa raalli ku noqotay inaad wax ka qaadataan meherkooda fakuluu cuna hu isaga cuna hani-an xaal uu yahay midkii bogaadin leh mari-an xaal uu yahay cuntan maayo hadday marka haweentii tiraa meherkaygii meherkii aada siisay wax kamida ay qaado ku dhahdo kuu soo celiso waa ka qaadan kartaan laakiin waa inay marka can diibi nafsin ay kuu siinayso inaad adiga inta dhibto ood dhibto oo isaga kaa fujiso xaaraan waay khulucana waa kusoo marnay arrintaas suurat lbaqara meherkii markaa waaatuudan marka khiaabkan yaa waayo lilaswaaji nimanka ayaa khiaabkan lagula khiaabayaa waqiila lilwliyaai haddii marka owliyada laga wado macnuhu waxay noqonaysaa haweenka meherkooda ha ka qaadanina meherka gabadhaa iskale haweentaa la guursaday aabbaha iyo adeerka iyo midna ma laha haddii ayaga ninka oo wax ku karaameynayo waa baab kale nacam bacda alcaqdi wixii marka la bixiyo ninkii la siiyaa iskale nacam ayib wixii qabla alcaqdi la bixiyana meher unbay la ay xukunkiisu ay galayaan ayb walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama walaa tu'tuu ha siininina assufahaaa kuwa maangaabka ah amwaalakum maalyaalkiina ha siininina allatii maalka oo jacala allaahu alla uu ka yeelay lakum idinka uu idinkaga yeelay qiyaaman mid u taagan limasaalixikum maalka alla uu ka dhigay mid masaalixdiina u taagan kuwa maangaabka ahoo dabaallada ah ha siinina warsuquu arsuqa hum iyaga maalka ka biila warsuquu arsuqa hum kuwa sufahada ah fiihaa fil amwaali maalyaalka dhexdooda ka biila oo ka masruufa waksuuhum ka arad bixiya waquuluu lahum u dhaha qowlan hadal macruufan la yaqaano oo wanaagsan halkaanna maalkii laba mas'aleba waa laga hadlayaayo qiimiga oo maal uu leeyahay maalka noloshaa ku taagan maaha in lagu ciyaaro lagu la tuurtuuro marka ilmo yar iyo qof majnuun aho waalan oon maalkiisa ilaa ilaashan karin in maalkii maalkoodii ayaga ay lahaayeen farta laga saaro ayaana laga reebayaa waxaa la leeyahay maalkaasi yaan la siinin dadka sufahada ah khitaabka marka iyou ku socdaa khitaabkaani wuxuu ku socdaa awliyaa-u safiih qofka safiiha awliyadii weligiisa ninkan marka hadduu ilmo yaryar yahay qof waalan hadduu yahay hadduu aabbihiis joogo aabbaha weli u ah awowgaa weli noqon karo aabbaha dhalay walaalkiis ka weyn hadduu jiro kale maalka isagaa weli u noqonayo marka kuwaasaa waxaa la leeyahay maalka ha u dhiibinina kuwaa marka yacni maangaabka ah oo aan ismaamuli karin waxaa kaloo khitaabku ku dhici karaa mararka qaar wasi wasi maxaa la yidhaahdaa qof baa dhimanaya maalan wuxuu leeyahay ilmahaygaas hebelow adaan kuu dardaarmay ilmahaas adiga ii maamul maalkooda iyo noloshooda iyo waxbarashadooda adaan kaaga tegay iyo saa-a la yidhaha iisaagu marka qofka loo dardaarmi karo dabcan waa inuu qof muslima noqdo cadli ou yahay oo faasiq ounan ahayn awoodna uu u leeyahay waxa loo dhiibayo wasigaas marka ilmaha looga dardaarmay oo aabahood uga dardaarmay waa inuunan ilmahaas maalka siinin ayagoo maangaab ah oo sufaha ah markay ka baxaan maangaabnimada ayuu maalkooda faraha ka saaraa wasigu marka mararka qaar mas'alo soo noqnoqotaa jirto hooyadu waa noqon kartaa maa haddii ninku uu marku dhimanayo uu yihaa ilmihiisii uu yiraahdo hooyadoodan ku ogahay iyadaan u dardaarmay inay tarbiyadooda iyo maamulkooda ay maamusho hooyada marka waa maamuli kartaa iyadaa loo daynaa wixii maal iyo ay leeyihiin waa loogu dhiibaa naag waaye iyo waxaas la dhihi maayo naagihii qaar marka yacni waxaa jiri karo yacni badanaana haweenku haddii si kale aynan u xumaanin ilmaha ay dhashay waa uga shafaqo iyo dhimrin badan tahay dadka kale iyadaa uga dhimrin badan haddii marka de caqli iyo xasmi iyo fiicnaan ay leedahayna de maalka ay u dhaqaaleyn karto oo sifaadkaa iyo laga helay waa maamuli kartaa qof jaad cunayo sigaar cabayo oo yacni maalkii ku cayaarayo inuu yihaa maya maya hooyadood ma loo dhiiba anaa adeerkood ah anaa la dhashay keena maalka ani halaygu soo wareejiyo kabaradaas jaadkau la aadaa marka kaas in loo dhiibo ma banaanaba xataa haddii uu weli isagu uu yahay shuruudii walaayada oo wax ku noqon lahaa maalkan uu ku maamuli lahaayaa maqan qof kaloo isaga ka fogaa loo dhiibayaa ama hooyadaa markaas ilmaha waxooda u haynaysa walaa tuutuha siininina as mararka qaarna de wuxuu noqon karaa kafiil qofka saddexaad kafiil mathalan ninkan weli ma qabo qof loo dardaarmay male ilmahan qaaligaa marka qof ayuu siinayaa uu leeyahay ilmahan kafaaladooda iyo adigaan kugu ogahay warqadu u qorayaa ilmahaas marka ninkaasaa mas-uul ka noqonayo yacni kafiil uu ahoo isagaa marka gaadiyan uu ahoo ilmaha ilaalinaya waawaayo madaha waa yaqaanaan wax la yaqaano way isaga marka qaadiga shuruudihiibuu ka fiirinaa isagaasaa marka ilmahaas maamulaya kaasna marka aayadda waa lagula khitaabi karaa hadba marka qofka taagan kafiil wasi weli hadba kii taagan baa amarkan uu ku socdaa walaa tuutuuha siininina assufahaaa kuwa maangaabka ah ilmaha yareer iyo kuwa waalan iyo mubadirka wax tuurtuurayoo maalkiisa aan cesho karin amwaalakum maalyaalkiina ha siininina allatii maalka oo jacala allaahu alla uu ka yeelay lakum idinka idinkaga dhigay qiyaaman mid u taagan limasaalixikum u taagan warsuquuhum ka masruufa ilmihi yaraa marka iyo kii waalnaa iyo waa laga masruufayaa fiihaa fil amwaali maalyaalkii dhexdooda ka masruufa waksuuhum marshiya oo ka arad bixiya dhar uga gada waquuluu lahum u dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan wanaagsan hadalka la yaqaano wanaagsan waa maxay wuxuu dhahayaa in rashadtum dafacnaa ilaykum war haddaad weynaataan oo dad ismaamuli kara aad noqotaan maalkiina waa idin siinaa idinkaa la idiin dhiibaa saa ogaada inuu hadba sidaa uu ku yiraahdo ou tuso maalku inuunan asaga lahayn ayaga inuu u haayo hadal wanaagsan ha kula hadlo ayuu alla leeyahay wabtalu lyataama wabtaluu imtixaana alyataama agoonkii kuwa agoon agoonta ah imtixaana waqtigan la imtixaanayo waxaa dhici karto intaynan qaan gaarin waxyar ka hor inay tahay iyo bictibaari maa kaanuu in la fiirinayo wabtaluu imtixaana alyataama agoonta imtixaana xataa idaa balaguu xataa idaa goortii balaguu ay ilaa ay gaaraan annikaaxa guur ay gaaraan yacnii ay qaan gaaraan fa in aanastum haddii aada dareentaan ood ogaataan minhum iyaga xaggooda haddaad ka ogaataan rushdan hanuun iyo ismaamulid fiican fadfacuu u dhiiba maalkii fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda u dhiiba walaa ta'kuluuhaa ha cuninina maalyaalkaas israafan xadgudub dartiis ha u cuninina wabidaaran kala degdegid darteed aada kala degdegaysaan an yakbaruu inay weynaadaan waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu haniyan mid hodan ah oo ka maarmam ilmaha agoonta maalkooda falyastacfif ha dhowrsado maalkooda ha ka dhowrsado waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu faqiiran mid faqiir ah falya-kul ha cuno bilmacruufi si la yaqaan ha u cuno ujraha ka qaato shaqaale ha u noqdo fa idaa haddii dafactum aada u dhiibtaan ood haddaa u dhiibaysaan ilayhim iyaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda markaad u dhiibaysaan fa ashhiduu markhaati geliya calayhim korkooda wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan xasiiban mid wax xisaabo ilaahay baa ku filan aayaddan waxay ka hadlaysaa agoonka ilmaha yaryar goormay ka baxayaan xajriga aayaddii hore waxaan kusoo ogaanay oo aayaddu waxay daliil u tahay xajri oo macnihiisu uu yahay in laga loo diidaayo laga joojinayo laga celinayo inay maal ku tasarufaan ilmaha yaryar ama dadka qaarkood xajri baa la yidhaha baab dhanoo fiqiga ku jira waayo kitaabu tafliis iyo baabu tafliis iyo baabulxajri iyo waa laba baabo isku xigto xajrigu hadda aayaddan waa tilmaamaysaa aayaddii hore ilmaha yaryar iyo agoon iyo ilmaha yaryar iyo ee agoonta ah iyo majnuunka maalka waa laga celinaa maalkooda maxaa looga xajrinaa limaslaxati anfusihim iyaga dartood nafsadooda maslaxadooda qofka dhimanaya ee dardaarmayana wixii hulud ka badan waa laga celinaa waa laga joojinaa limaslaxati alwaratha dadka dhexlaayaa loo danaynaa u fiirso ninka ay deyn korto oo deynta lagu leeyahay iyo maalkiisu deyntu ay badatana waa laga celinaa tasaruf iyo tabarucaad iyo inuu galo limaslaxati alghuramaa dadka deynta ku leh ayaa loo danaynaa darteed dad xoolihiis inuu iska sii cuno loo ogolaan maayo marka xajrigu wuxuu ku dhisan yahay imaa qofka la xajrinaayo limaslaxati nafsihi ama limaslaxati gayrihi sharcigu marka labadaasu aada u ilaaliyey ilmahan marka yaryar ee agoonta ah goormay ka baxayaan xajrigaas iyo xayirnaantaas xayirnaantu laba shardiyay uga baxayaan inay qaangaaraan koow shardiga labaadna waxa uu yahay rushdi in laga helo oo rushdiguna imaamu shaafici laba shardi buu u yeelay diin ahaanna qof iska wanaagsan inuu yahay salaaxuddiin iyo salaaxulmaal ninkan maalka inuu hayso karo dhaqaalaysan karo ku shaqaysan karo diintiisuna ay wanaagsan tahay abuu xaniifa laakiin isaga wuxuu leeyahay halkaani diinta laga fiirin maayo meeshaane ninkan hadduu maalkiisa hayso karo uu dhaqaalaysan karo maalkaaga la wareegaa la leeyahay nacam isaga baadidiisa iyo xumaantiisa diineed isagay jirtaa buu leeyahay laakiin alimaamu shaafici rushdiga wuxuu ku fasiray salaaxulmaal waddiin cunugii yaraa hadda isagoo dukanaya haddii la arko nin dhowrsan ahoo maalkiisana ilaalin kara maalka marka intaan loo dhiibin waa la imtixaana maxaa lagu imtixaanayaa hadba maalka wuxuu ku saabsan yahay cunugan agoonka haddii dukaamo looga dhintay ee la raba in dukaamada lagu wareejiyo ganacsi inuu yaqaan in kalaa la feerina haddii laga dareemo nin ganacsigii wadi karo waa loo dayna xirfada hadday tahayna xirfadaas inuu isagu ka shaqaysan karo ama dad uu keensan karo uga shaqeeyo yaa la feerina haddii xoolo iyo looga dhintayna xoolihii raaci karo ilaashan karo hadba wax waay ee nin marka yacni dukaamo looga tegay geel ma raaci karaa in laga fiirsho qalad u hayna ayb oo sidaa marka yacni hadba waxa uu maalku ku saabsan yahay ayuu imtixaankuna uu noqona meeshaas marka macnuhu sidaas waaye halkaana waxay ku baxdiyaan qaangaarka qaangaarku marka waxaa lagu qaangaaro labo rag iyo dumar waa ka siman yihiin ixtilaam yacni haddii qofku uu yacni intuu seexdo uu biyo iyo wax arko iyo qoyaan rag iyo dumarba waa ku qaangaareen taas waana isku waafaqsan yihiin culimada waxaa kaloo ay ka siman yihiin da-da shan iyo tobanka haddii la gaari yacni intaan la waayo ilaa shan iyo toban shan iyo toban inay ku qaangaarayaan saasayna culimada u badan yihiin abuu xaniifa marka sideed iyo toban iyo toban iyo toddoba iyo laga wariyey laakiin isaga siddeed iyo tobanka wuxuu gaarsiinayo waa qofka aan ixtilaamin oo shahwa ka imaanin ama dhiig xayd ounan ka imaanin haddii gabadhu dhiig ka yimaado ixtilaam uu ka imaado siddeed iyo toban ma sugaayo isaga taa marka intaas loo ogaado midna marka haweenkaa labana ku gaar ah xaydka iyo uurka xayd iyo uur labadaba haweenay gaar u tahay kuwaasna intaas marka waa calaamaadkii lagu qaangaaraya timaha hoose inay kasoo baxaan ma lagu qaangaaraa imaam axmedaa qabo laakiin imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay maya gaaladay calaamad u tahay waayo gaalka haddii la yidhaha da-daada sheeg lama rumaysan karo warkiisa ixtilaamkii waa in isaga la weydiiyo marka haddii xugun uu ku xirnaado oo la rabo in la hubsado inuu qaangaaro iyo in kale asagii warkiisii lama rumaysanayo calaamadda la arki kara marka waa inay timaha ka soo baxeen laakiin qof muslima taas calaamad uma noqonaysa uu leeyahayo waayo isagoo hadduu yidhaha shan iyo tobanaan jiraa ixtilaam iyo wax maarag waa arkay hadduu yidhaha waa la aqbalaa ayb meeshaana marka calaamaadkii qaangaarka iyana tafaasiishaasaa ku jirta ayb fain aanastu aatuu siiya alyataamaa agoontii yani maalkoodii siiya wabtaluu imtixaana alyataamaa agoontii imtixaana xataa idaa balaguu ilaa an balaguu ilaa ay gaaraan annikaaxa nikaaxi ay gaaraan yani xataa idaa balaguu nikaaxa ilaa ay nikaaxi gaaraan imtixaan kusii wada fain aanastum haddii aada ogaataan minhum iyaga xaggooda aad ka ogaataan rushdan hanuun rushdiguna imaamu shaafici salaaxulmaali salaaxu ddiini walmaal ayuu ku fasiray maalkoodiina waa cesho karaan waa maamulan karaan diintoodiina waa haystaan fadfacuu u dhiiba amwaalahum maalyaalkooda ilayhim iyaga iskaga dhiiba marka haddii labadaa laga helo xajrigii marka waa ka baxay walaa ta'kuluu ha cuninina haa agoonta maalkooda israafan deg yacni xadgudub dartiisa aw cuninina wa bidaaran kala degdegid darteed mafcuulu liajlihi israafan musrifiina waa la dhihi karaa ha cuninina maalkooda idinkoo xadgudbayo iyo idinkoo degdegayo an yakbaruu yacni wabidaaran wamubaadiriina idinkoo xaalaatihin kuwii degdegayo maxaad kala degdegaysaan an yakbaruu inay weynaadaan intaynan idinku soo weynaanin boobsiiya taasaa la diida waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu haniyan mid hani ah falyastacfif ha dhowrsado oo haddou qofka weliga ah ama wasigu ou waxhaysto agoontaas maalkooda younan taabanin ha ugu maalkooda uona ha u xifdiyo ha ku ajartirsado waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu faqiiran mid faqiir ah oo aan waxba haysanin iyagana u xabisan falya'kul bilmacruufi in macruuf haka cuno ha ku cuno yacani macruufkii waa maxay shaqada uu qabanaayo mushaarkeeda wax leeg ha ka qaato macnuhu sidaas waay meeshaas marka fuqahadu waxay isku khilaafeen hadduu isagoo faqiirnimo darteed uu mushaar uga qaato ma soo gudaa hadhow markau wax helo mas ma soo gudaayo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin waa soo gudaa waa qora markuu qoro hadhow marka wuxuu leeyay intaan ayaan ani idinka qaatay faqri ihaayey dartiisaan idinkaga qaatay waa iska soo gudaa hadhow oo waxay ka qaadanayaanoy leeyihiin cumar radia allaahu canhu ayaa waxaa laga wariyaa inuu yidhi inii innii anzaltu nafsii min maali اllahi tacaala bimansilati maali اlyatiim aniga madaxweynaha yani maamulaha idin ah amiiruulmu'miniinka ah maalkan aan haayo nafsadeyda waxaan ka dejiyey agoonka maalkiisoo kale in istaknaytu istacfaftu haddii aan haysto waxba idinka qaadan maayo waxaan ku shaqaynaa tadawucaas waa ajar tirsana wa in iftaqartu haddaan faqiirana akaltu bilmacruuf wax yaroo waxaan ka cunayaa macruuf aan uga cuno fa idaa aysartu haddaan tanaad noqdoon wax helo qadaytu waa iska gudaa wax aan qaatay tanay marka ku dhiseen oo waxay yidhaahdeen sidan qowlkan cumar yaa la raacaa bay dhaheen ninkii hadda sidaas yeela aakhiro wax fiican helaa marka waa nin isaga marka yacnii meelna uusan kasoo gelaynin maalkaas waana sida fiican oo aadka u wanaagsan ee madhabtu laakiin iyadu waxay leedahay hadduu faqiir yahay bilijaarati ijaarow wax uga cunayaa ijaaraduna muqaabil camal oo qabtay waay marka wax uu soo celinayo ama lagu yeelanayo ma jirto saasaana loo badan yihin ayb fa idaa haddii dafactum aada u dhiibaysaan ilayhim iyaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda aada u dhiibaysaan fa ashhiduu markhaati geliya calayhim korkooda marka aada maalka ku wareejinaysaan markhaati u sameeya ka qora maalka intaasaan ku qabtay intaanuu marayaa taariikhdaas saas waaye inuu siiyey sidaas markhaati u sameeya markhaatidan waajib miya mase waa amru irshaad mase waa amrun lilwujuub qurdubi marka waxaad moodaa inuu rajaxayo amru amrun lilwujuub inay tahay laakiin akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin amarkan waa amru irshaad haddii hadda uunan iska qorin ee uu haduunan markhaati gelininoo iska siiyo maalkooda wax dembiya ma soo gaarayaan laakiin hadday dood timaado maxay noqonaya marka nama siinin waan mas'aladaana ogaada waxay ku dhisan tahay qofkan maalka agoonta haayo oo maalkooda maamulayo yaduhu yaddu amaana miya mase waa yaddu damaan gacmuhu ilaa yaddu amaana iyo yaddu damaan shaaficiyada iyo akharu ahlilcilmi iyaga waxay ku wadaan inay yaddiisu tahay yaddu amaana yad amaana macnaheedu waxay tahay hadduusan ku gabood falin ma damaanayo ma gudaayo hadduuna isaga qalad ku gelin ounan tacaddi laa imaanin hadhow marka hadday yidhaahdaan nama siinin waana siiyey yacni maalkii baad wax ka qaa wax ka wax ka cuntay iyo kama cunin hadday timaado isagaa la dhaarinaa bis nacam inuuna waxba ka cunin taasaa marka amru irshaad inuu yahay kutusaysay leeyihiin culimada kale qaar baa waxay leeyiin maya ee yadduhu yaddu damaan waay haddii yaddu damaan ay noqoto ishhaadku waa waajib inuu markhaati geliyaa marka waajib ayay noqonaysaa wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan xasiiban buu alle ku filan yahay ku xisaabo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih